mashruucani waxaa la yidhaahdaa i l e d horumarinta dhaqaalaha maxaliga ah ee isku dhafan waa mashruuc sideetan iyo saddex milyan oo euro ay ku kacayso wuxuuna ka kooban yahay saddex qeybood oo waaweyn qeybta koowaad waxa weeye xasilinta iyo dowlad wanaagga dhismaha iyo taageerida iyo taabagelinta golayaasha hoose ee dowladaha dib u heshiisiinta nabad dhisida mid waa midkaa kan kale waxa weye kobcinta dhaqaalaha maxaliga ah tayeynta nolosha iyo shaqo abuurida dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada loo sameeyo shaqooyin tayadooda kor u qaadi kara oo islamarkaana kordhin kara dakhligooda yoolka saddexaad waxa weeye garab qabashada iyo korsiinta dadka tabaaleysan waxaana ay safety net yidhaahdaan reer galbeedku yidhaahdaan oo ah in dad nolosha ka dhece raba lagu celiyo inay noloshii xagsadaan oo keliya maahee ay sii baraaraan oo lagu kordhiyo inay ama haday xoolo lahaayeen xoolaha loo kordhiyo haddii ay beero lahaayeen loogu raadiyo suuq haddii ay dad ahaayeen iska shaqaysto oo haddii ilaah idma hayo dadka besantiska la yidhaahda ah shaqooyin yaryar oo interprenorial ah loo abuuro saddexdaa yool buu ka kooban yahay midowda yurub ayaa maalgelinaysa waa dalka oo dhan soomaaliya oo dhan weeye beri baanu doonaynaa haddii ilaah idma inayna halkan ku daafuro jubbaland ahaan imise adinka idinkaga soo beegmaysa ama qoondadiinu imisay noqonaysaa ma laydin sheegay waxa weeye lacagta sidaa looma taangiyoonayo waxaa loogu talagalsan yahay qolo waliba dhaqaalaha ay ka imaan karaa bar haddii bartilmaameedka mashruuca oo dhan uu yahay in la kordhiyo nolosha dadka oo ay la jaan qaadaan dowladaha oo dowladaha laga dhigo kuwo dadka u cuntaba dowladuhuna ay gacanta ku hayaan barnaamijyadii oo iyagu doorashada iyo leeyihiin maxaa la yidhaahdaa diyaarinta barnaamijka sidaan haatan ba yeelnay lacag la kala googooyey maahay oo la saanyooday ee lamsam waaye sida mashaariicda ay ugu yihiin kuwa haboon ama ay ugu yihiin kuwa markiiba la isticmaali karo dowlad dowlad goboleedna ma ahane waxa weeye wuxuu isugu aadan yahay nidaam islahaysi dhaqaale ah ayuu isugu aadan yahay marinka jubba marinka shabeelle marinka waqooyiga dhexe iyo marinka somaliland wey corridors bay iyagu yidhaahdaan marka lacagtani waa tijaabo la doonayo in horta la fiiriyo sida loogu barnaamijeyn karo oo loo bilaabi karo dib u dhiskaas dhaqaale iyo kobcintaas iyo dowlad wanaagaas iyo xasilintaas marka waxaad ii sheegtay in mashruucan uu yahay tijaabo berrina la bilaabayo marka xaguu ka bilaabanaya berrito berri meesha tankismaayo ayaanu ku daafuraynaa mashruuca haddii ilaaha idmo wasiirada qorsheynta qaranka oo dhan kuwa dowlad goboleedyada iyo midka federaalkaba way imanayaan qaarna wayna joogaan halkanaa berri lagu daafuraya haddii ilaaha idmo wafti culus oo ka yimid midowda yurub oo dalal badan iyo safaarado badan iyo deeqbixiyaal tira badanna way imanayaan qaarna way joogaan waxaad ka warantaa waxaan ognahay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu hadda booqasho ku joogo jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo uu joogaa marka imaatankiisa iyo daahfurka mashruucan wax xiriira ka dhexeeya
wax xiriira oo ra-iisul wasaaraha booqashadiisa iyo daafurka barnaamijkan ka dhexeeya ma jiraan barnaamijkani waa mid aan ka fikiraynay qaybtii ugu dambeysay oo two thousand eighteen oo dhan laba kun iyo sideed iyo tobankii barnaamij dhici lahaa weye markasta haddii uu ra-iisul wasaaruhu yimaado iyo haddii kalaba markii hore waxaanu ka fikiraynay bishii janaayo in la qabto dibudhacyo farsamo ayaa yimid oo oo ka yimid waxaa la yidhaahdaa qolyihii kasoo qeybgeli lahaa iyo doorashooyin puntland iyo dhaarinna ka jiray iyo goboleedyada maalinba mid baa loo baaqanayay oo maanay wada isnayn oo sida diyaar oo maanay wada ahayn inay kasoo qayb galaan wasiirada qorsheynta oo mandateska haysto oo dowlad goboleedyadooda oo dhan uu gudoominayo wasiirka federaalka ee qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa qorshuhu ahaa waxyaabahaasa loo degdegayay maalinka berri ah in la daahfuro waxaa la qorsheeyey bishii janaayo bilowgeedi ayaa la qorsheeyey marka dadka kasoo qayb gala waxaad ii sheegtay in xubno ka tirsan beesha caalamka ay kuwana joogaan kuwana berri idin soo gaari doonaan marka ra-iisul wasaaraha mar haddii uu magaaladii joogay isagana ma ka mid yahay dadka ka qayb galaya daahfurka
kolay ra-isul wasaaruhu dee dalkuu ra-isul wasaarahu yahay haddii uu doorto isagu way khasab wey in uu ka hadlo oo wixii doonayo uu ka yidhaahdo laakiin haatan ajendaha inooguma jiro ra-iisul wasaaraha inuu qeyb ka yahay daafurka yaa mashruucan lasoo mariyey mashruucan waxa weeye dowlad goboleedyada ayaa la siiyey oo la doonayaa in laga gudbo tijaabooyinkii ahaa in la mariyo enjiooyo nairobi fadhiya inkastoo ay jiri doonaan dad farsamo ahaan caawinaya haddana stiirinkiisa iyo kafikiridiisa iyo maalgelintiisa iyo horma wanaajintaba waxaa iskale dowla goboleedyada oo ay dowlada dhexe madaxa marka adinka qoondada idinkaga soo aada maxaad isleedihiin aada uga faaidaysatiin oo hadda idinkugu muhiimsan maamul ahaan dowla goboleedka jubbaland dowlad waxa weye ku faanta waxsoo saarka oo maxaan ku irahdaa cid weliba igu tahay in ay ahayd maxaa la yidhaha collegiya cuntada ee soomaaliya inta badan waxaanu doonaynaa inaan gelino kobcinta beeraleyda iyo xaamada xoolaha dhismaha maamulada degmooyinka iyo gobolada markii waktigooda la gaaro iyo sare uqaadida xuquuqda insaanka iyo saxeynta sharciga